duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo raadiyo dal sanadi kaaga imaanayo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ka xooga dalka oo maanta hoggaamiyaasha al-shabaab kala wareegayay degmada galcad ee gobolka galgaduud
wafdi ka socda dowlada waa dowladda fiinlan oo soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulan nala qaadanaya qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalk
faahiino dheeraad ah oo ka soo baxaya rag hubaysan oo dad isku qoysaha ku jiray deegaan hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud
dagaal xoogan oo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo mar kale ka dhacay galbeedka gobolka city ee dowlad deegaanka soomaalida
dowladda federaalka soomaaliya oo loo doortay qabashada guddoonka dalalka xubnaha ka ah hay-adda ururka midooda afrika ee arrimaha yareynta khataraha musiibooyinka
muhaajiriin ay ku jiraan dad soomaali ah oo laga soo badbaadiyey biyaha caalamiga ah ee badda u dhow waa maalta
dibaddana waxaa ugu waaweyn israa'iil oo duqaysay khaza iyo koonfurta lubnaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taarikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha afraad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii radio darsan ee duurnimo oo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidamada xooga dalka ayaa maanta dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay degmada galcad ee gobolka galgaduuda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in maanta ay gacan kuheynta degmada galcad ay la wareegeen kadib markii ay dhowr jiho la tilmaamay in ay ka galeen degmadaas wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska danab iyo kuwa gorgor ay la wareegeen degmadaaska sida warbaahinta qaranka uu u xaqiijiyay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jarna odowa yuusuf raage jenaraal wadaad yuusuf raage ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada xooga ay haatan degmada galcad ay ka wadaan howlgallaa lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana ay sidoo kale ka wadaan howlgallo kale oo miina baaris ah oo la tilmaamay inay suuragal tahay in miinooyin lagu aasay qeybo kamid ah degmada galcad waa sida la tilmaamay waxaa degmada galcad toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa dagaalamayaasha al-shabaab oo kala wareegtay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macabiisleyda markii ay ku qabsadeen weeraro isugu jiray qaraxyo ismiidaamin aha iyo mid toos ah oo ay shabaabka ku weerareen degmada galcad ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaas ku dhintay taliyihii ciidamada danab xasan tuure iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwa gorgor iyo sidoo kale danab waxaa la tilmaamay in haatan xaalada degmada ay tahay islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidanka xooga dalka gaaraan kuwa kumaandooska danab iyo gorgor oo ay ka wadaan howlgallo miina baarisa saraakiisha ayaa sidoo kale waxay ku waramayaan deegaano kale oo ka tirsan gobol galgaduuda ay kusii jeedaan oo ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab gobolkaas dadka deganaa degmada galcad ee gobol galgaduud ayaa badankoodii isaga baxay degmadaas kadib markii la sheegay in ciidamada dowladda ay kusoo wajaheen halkaas oo maanta ay la qabsadeen waxaana haatan howlgallo amni xaqiijin ah ka wada ciidamada xooga si kastaba deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ayaa waxaa beri lasoo dhaafay ka dhacayay dagaalo u dhexeey dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale ciidanka deegaanka ee loo yaqaano macabisleyda waxaana dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inuu bilowday wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waa sida ay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya
wafdi ka socda dowladda fiinlan ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanna la qaadanaya qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalk soomaaliya wafdii horkacaya wasiirka arrimaha dibadda dalka fiinlan beka ayaa soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo uu garoonka caadan cadde kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar haruuse wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya abshir haruuse ayaa wasiirka fiinlan warbixin ka siiyey xaalada guud ee dalka iyo dadaalada xasilinta iyo howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda
wafdigan finland horey wafdiga finland waa inoola joogtay safaaradna yacnaha wakiil bayna ku leeyihiin mashaaric badan oo ay ka shaqeeyaan oo ayna ka caawiyaanna way jirtaa wafdigan muhiimad gaara buu leeyahay in wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda finland uu soo booqdo soomaaliya taasi waxay sii xoojinaysaa iskaashigana ka dhexeeya innaga iyo iyo iyo dowladda finland marka muhiimad gaara bay leedahay inuu maanta inu soo booqdo la kulmo qaybo ka mid ah dowladdeenna la kulmo qaybo ka mid ah hay-adaha kaleeto inala shaqeeya marka aad bay muhiimad u leedahay saaxibada finland horey waa inoola joogeen intooda badan way joogaysaa cidda haddayna ku cusub waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda arrimaha aad hadashay ee la xiriira xagga caawinta dhinaca ammaanka iyo dhinaca caafimaadka dhinaca kobcinta heerarka awoodeed iyo khibradeed ee hay-adaha dowladda intaba way inoola shaqaynayeen wayna ka caawinayeen taariikh dheer oo wada shaqayn finland iyo soomaaliyana way jirtaa marka mar walba finland saaxiib dhow ayay soomaaliya la ahayd booqashadaana macno weyn bay inoo leedahay waxaana filaynaa ka wasaarad ahaan maadaama aadna weydiisay inay muhiimad gaara u leedahay si horumarinta xiriirkaas
booqashada wafdiga wasiirka arrimaha dibadda fiinlan oo qaadan doonta hal maalin ayaa qorshuhu yahay in uu kulamo la qaato madaxda dalka wafdiga uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda dalka fiinlan beka hafaso ee soo gaaray magaalada muqdisho ayaa la filayaa in uu dhowaan kulamo la qaato madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee horkacayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare
faahfaahino dheeraadna waxay kasoo baxayaan rag hubeysan oo isku quus ah oo maanta lagu dilay deegaan hoostaga degmada balanbal leh ee gobolka gaduud warahayga cabdinaasir cabdaalah ayaa warkaan faahfaahinaya
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dil dad isku qoys ah lagu geystay gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka naga soo gaaraya deegaanka ariqaruuf oo u dhow deegaanka milix ee hoostaga degmada ballanbal ee kana tirsan gobolka galguduud ayaa sheegaya in halkaasi maantii lagu dilay shan ruux oo isu qoys ahay iyadoo dadkii dilkaasi ka dambeeyena la sheegay inay goobta isaga baxsadeen maleeshiyaad oo hubeysan ayaa waxaa la sheegay in ay toogteen shantan ruux oo isu qoys ahay kuwaasi oo ku noolaaya deegaanka ariqaruuf islamarkaasna ka mid ahaaya qoysaska xool dhaqatada ah ee halkaasi degan dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay soo sheegayaan in dalkani uu salka ku hayo arrimo la xiriiro aanooyin qabiil iyo sidoo kale dilal soo laalaabtay oo inta badan ka dhaca gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya horey mas-uuliyiin iyo sidoo kale waa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay soo afjareen colaadii ka taagneed gobolkaasi taasi oo ahayd mid daba dheeraatay waxaana xusid mudan in mas-uuliyiinta iyo sidoo kale laamaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug aysan weli wax war ah kasoo saareen dilkaasi maanta loo geystay shanta ruux isu qoyska ah deegaankaasi ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada balanballe ee gobolka galguduud taasi oo ah degmo inta badan ay ka dhacaan dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil waxaana dhowaan maamulka galmudug oo deegaanka xirsulugey oo u dhow degmada balanballe ee gobolka galguduud oo ku qabtay gogol nabadeed taasi oo lagu sheegay inay ahayd dib heshiisiin lagu sameynayay inta badan qoysaska halkaasi waa dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil halkaasi ka dhaca lagu soo afjarayay balse haatan ayay waxay u muuqataa in dagaaladii horey kaga dhici jiray gobolkaasi una dhexi jiray beelaha halkaasi dega in haatan ay dib u soo laabteen
doortay qabashada guddoonka wadamada xubnaha ka ah hay-adda a r c ee ururka midooda afrika u qaabilsan arrimaha yareynta khataraha musiibooyinka shirka saddexiyo tobnaad ee sanadlaha ah oo ay ku kulmeen waa soddon iyo shanta dal ee xubnaha ka ah ururka afrika a r c ee ay hay-addu maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma soomaaliya ku matalaysay ayaa waxaa sanadkan guddoonka wadamada xubnaha ka ah a r c ee ururka midooda afrika u qaabilsan arrimaha yareynta khataraha musiibooyinka u doorteen soomaaliya inay noqoto shirkan oo lagu qabtay xarunta midooda afrika ee magaalada adis ababa ee dalka itoobiya ayaa waxa ay hay-adda maareynta iyo musiibooyinka uga qayb galay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda titoor axmed cabdi aadan iyo agaasimaha waaxda kadigista iyo yareynta khataraha qadar sheekh maxamed nuur waa markii ugu horreysay ee soomaaliya loo doorto xilka qabashada guddoonka laga soo bilaabo markii ay soomaaliya saxiixday heshiiska uu ku dhisan yahay ururka e r c bishii abriil ee sanadkii labada kun labaatan iyo kowda iyadoo ay markaasi soomaaliya noqotay wadankii soddoni shanaad ee kusoo biiray ururkan
wararka aan ka helino duradegaanka soomaaliga gaar ahaan gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaay ku waramayaan in halkaas mar kale uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada cafarta iyo kuwa soomaalida dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada cafarta ay weerar kusoo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka city oo ay ku sugnaayeen soomaalida waxaana la sheegay in weerarkaas kadib uu dhacay dagaal u dhexeeyay dhinacyada dagaalka ayaa xoogiisa haatan waxaa lagu soo waramayaa inuu ka socdo deegaan lagu magacaabo waa deegaan lagu magacaabo dabamara oo ka tirsan gobolka city waxaana la sheegay in dagaalkaas u dhaliyay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in dagaalkaas sidoo kale uu yahay mid xogan oo dhinacyada ay isku adeegsanaan hoobka culculus sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka waxaana la tilmaamay in dagaalkaas khasaaro uu fara badan u geystay oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha tirada rasmiga ah ee weerarkaas ama dagaalkaas ka dhashay waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in ciidamada dowladeegaanka gaar ahaan kuwa new bolis ay isku dayaan inay kala dhex galaan ciidamadaas ku dagaalamaya ama ku kala waa soomaalida iyo cafarta ku dagaalamaya galbeedka gobolka city halkaasoo la tilmaamay in dagaalka uu dhowr jeer hore sidaan kore ugu soo dhalaabtay dowladda etoobiya ayaa weli wax waraha kasoo saareen dagaalkaas waxaana la tilmaamay in ciidamada imaam waa ciidanka new bolis ay iyaguna dadaal ay ku bixinayaan sidii ay u kala dhexgeli lahayn dagaalkaas oo ay ku joojin lahaayeen weli ma jiro waxwar ah oo kasoo baxay dowladda ku aadan etoobiya dagaaladaas halkaas kusoo laablaabtay
hay-adda m s f ayaa badbaadisay ku dhawaad waa afar boqol iyo afartan muhaajiriin ay soomaali ku jireen hay-adda samafalka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn m s f ayaa biyaha caalamiga ah ee badda u dhow maalta ku badbaadisay afar boqol iyo afartan tahriibayaal ah oo la socday doon ka mid ah kuwa kalluumeysiga doontan ayaa waxaa la socday muwaadiniin u kala dhashay dalalka masar syriya bakistan bangaladesh soomaaliya iyo isra waa sri lanka sida ay xaqiijiyeen wakaalada wararka ee reuters oo la hadlay haweeney ka tirsan hay-adda m s f dadka tahriibayaasha ah ayaa la sheegay in sabtidii lasoo dhaafay ay kasoo ambabaxeen dalka liibiya gaar ahaan deegaanka binqaasi waxaana kuwa lasoo badbaadiyey ku jiray sideed haween ah iyo soddon caruur ah
kala socotaana wararaadiga dalasare magaalada muqdisho markana wararka dibadda khaza ayaa israael ayaa waxa ay duqeysay khasa iyo koonfurta lubnaan militariga israael ayaa weeraro xogan oo xagga cirka ku qaaday koonfurta lubnaan iyo marinka khaza kadib markii gantaalo lagu qaaday deegaano kamid ah dalkaas israael ayaa waxay ku dhawaaqday in ay duqeysay koonfurta lubnaan sida ay ku sheegtay bayaan kooban oo ay soo saartay goor hore maanta iyadoo ay ku sheegtay in ay beegsanayso goobo ay ku sugnaayeen xamaas gelinka waa saacado ka hor ayaa waxa ay ku qaaday khaza duraan dhanka duqeymaha ah oo ah deegaan ay degan yihiin falastiiniyiinta oo goodoonsan islamarkaana ay maamulaan xamaas ma jiraan warar deg deg ah oo sheegaya khasaaraha ka dhashay weerarada xagga cirka ah ee israael ku qaaday khazah iyo koonfurta lubnaan guud ahaana warkii duwar dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen idaacadda darsan magaalada muqdisho waan nagintahay shaacadii warkaygu soo waxaad dibili kartaa radio darsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel